Maalintii ugu murugada badnayd noloshaydu waxay ahayd maalintii uu geeriyooday macalinkaygii aan jeclaa. Waxaanu ugu yeedhi jirnay Macalin Axmed. Isaga ayaa aniga iyo walaashayna bari jiray xisaabta iyo Ingiriisiga dugsiga Kismaayo. Maalin, aniga iyo walaashay waxaanu ku hadalnay af-Jini luuqad la dhaho oo sir noo ah. Waa af-suuq ay dhalinyaradu ku hadasho Soomaaliya. Isaga ayaanu xamanaynay, uuna maqlay. Wuxuu noo sheegay inuuna fahmay. Waxaanu ka filaynay inuu tallaabo naga qaado, laakiin uu na cafiyay. Maalintaa laga bilaabo waannu isku fiicnayn. Anigu waxaan ka caawin jiray howlaha kalaaska. Maalin, isaga oo saxaya warqadahayga ayuu joojiyay hawshii uu waday. Isaga oo weli warqadahayga isha ku haya ayuu igu yidhi hadal aanan weligay iloobi doonin. Waxa uu igu yidhi, haddii mustaqbalka aad go'aansato inaad u guurto dal nabad ah oon dagaal ka jirin, waxaan aaminsanahay inaad gaadhi doonto heer sare, waxaanaad noqon doontaa qof saamayn leh. Aniga ayaa ku yidhi taas. Waxay igu qaadatay muddo ka badan toban sano inaan fahmo hadalkiisa. Markii aan Maraykanka u guuray sannadkii labadi kun iyo shan iyo tobankii muddo kadib aad ayuu u xanuunsaday. Waan booqan jirnay maalin kasta, laakiin habeen ka mid ah habeenada ayuu aad u sii xanuunsaday. Anna degdeg ayaan gurigiisa u tegay. Markii aan qolkiisa galay waxaa ka buuxay ardadiisii iyo qaraabadiisa. qof walba kor ayuu ii soo eegay waayo way ogaayeen in aanu aad isugu dhoweyn macalinka markaas ayaan maqlay isaga oo leh yaa waaye qofkaas waxaa loo sheegay magacayga inkastoo uu aad u xanuunsanayay haddana waxauu isku dayay inuu isoo fiiriyo indhaheenna ayaa isku dhacay laakiin waan sii eegi kar waayey xanuunka ka muuqda indhihiisa dareenkayga ayaa isbedelay qolkana orod ayaan kaga baxay daqiiqado kooban kadib mid ardayda ka mid ah ayaa iga soo daba orday oo ii sheegay in macallinkii geeriyooday waxa aan sidaa ku waayey qofka keli ahaa ee aqoonsaday awooddeeda xitaa ka hor intaanan anigu aqoonsan markii aan yaraa hadalka naxariista ah ayaa iga qiimo badnaa cuntada maryaha la xidho mar kasta oon qof io ammaano ama aan shaqo helo waxaa maskaxdayda ku soo dhacay macalin axmed markii aan daabacay buuggaygii u horreeyey wax yar uun ka hor xafladdii saxeixa buugga waan ooyey waayo isaga ayaan soo xasuustay isaga ayaa i tusay hal-abuurkayga suugaanta iyo riwaayadaha maalin aniga oo tv-ga fiirsanaya ayaan soo xasuustay macalin axmed walaashay ayaa i aragtay oo agtayda fadhiday garabka ayay igu soo qabatay waxayna igu tidhi ma og tahay geeridii macalin axmed kadib waxaan bilaabay inaan isticmaalo saxiixiisa oo kale si aan mar walba u soo xasuusto xuquuqda sheekadu waxay u dhorsan tahay somaali faces waa codka daaha siisankii labaad kalkiisii saddexaad inta aan ku kulmi doonno hawada mar kale nabadgelyo